العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku joognay baabkii ama aan ku jirnay baabkii cinwaankiisu ahaa atasliimu cala alamiir kolli aahaar kala duwana oo waa inoo horeyso waan soo aragnay waxaa inoo dambeeyey bal markaas baabka aahaartii axaadiisii dhex gelaysay ama hoos imanaysay ayaa mid ugu dambeeyo athar isaguna ayaa inoo dambeeyo on ku joogsanay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna mحamad qala akhbarana cabduالlahi qala akhbarana xaywaة bn shurayxi qala xadaثanii ziyaad bn cubaydin الrucayniyu badnun min ximyara qala dakhlna clى ruwayficin wakana amiirا clى andabulusa fajaءa rajul faslma عlayh waxaan xagga bal sheekhu raximah llahu tacaala si aan sheegayna waa ahar inoogu dambeeyay ahaartii uu ku soo arooriyey cunwaankaa hoostiisa altasliimu cala alamiir xagga sanadkana maxamedkan iyo cabdullaahiga hore waynu usoo aragnay iyagoo sidaa wax u kala warinaya waa cabdullaahigu waa imaamkii jaliilkaa cabdullaahi bnu lmubaarak weeye maxamedkan markaa isagoo muhmale imanaya markaa uu cabdullaahi ibnu mubaarak ka warinayana waa nin hiqo maxamed ibnu muqaatil laba yidhaaho oo hiqo ahaa caalimna ahaa inuu hore isna usoo maro bal maxamedkan cabdullaahi ibnu mubaarak kaba wariyay isagoo muhmale imanaya waa maxamed ibnu muqaatil waana nin hiqaan leenahay horena waan usoo marray xayat ibnu shureixna dee isna waan soo marray laakiin ninkan ziyaad ibnu cubayd arucayni kolley rucaynna waa saa imaka aniga matigayga taallaba waa reerkii xamyar la odhanayey jirib kaba mida rucayn la odhanayay kaas baa loo nisbeeyey waa nin reer masar ah oo waxa weeye kolley taabici dhexe ah taabiciintii weeye kitaabkeennan aladabulmufraduna riwaayo ku leh kolley kutubtaa kale ama usuushan lixda ama a'immada usuusha kutubta kaley leeyihiin bukhaarigan adabulmufrad ahayn riwaayo kuma laha xaywat bnu shureyxun baaba isna wax ka wariyo cid kaloo wax ka warisay ma hayno laakiin ibnu xibbaan oo kale kitaabkiisan hiqaadka ayuu ku sheego waa tawhiiqiya xaafnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa ama ruwayfic isagu waa nin ansaaro reer madiina waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida salawaatu ullaahi wasalaamu calayh masar degay kolna meel barqa lagu magacaabo imradeeda isagu dee tawaliyey oo halkaa amiir iyo waali kaba ahaa ninkaa weeye adugu bal waa saxaabi waxaana halkan noo taallaba wakaana wuxuu ahaa ruwayfic dee way markaas haddaba taas badnimxr qaale wuxuu yihi markaa ziyaad ibnu cubayd dakhalnaa waxaanu u soo gallay calaa ruwayficin ruwayfic waa nidhi waa saxaabi ansaar ah oo reer madiine asalkiisu ahaa wa kaana waxaanu ahaa marka ay u soo galeen weeye amiiran amiir buu ka ahaa calaa andaabulusa meesha andaabulus la yidhaaho ayuu amiir kaba ahaa andabulusna kolley waa aduu dee galbeedka iskandariya dhinaca marka xaggaa xeebta uun loo baxo lagu socdo jihada libiya tunis iyo baltaas ayay kuba taalay oo barqa meel la odhanayo iyadna shahiirahayd iyo iskandariyay uba dhaxaysay kolley magacuna waa magac malaa ruumiya weeyaanoo magaalo hore weeyaanoo dee iyagu bal maalan dhulkii dee islaamku gaadhay qarnigii koowaadba ayay ahayd fadxigii masar dabadeed haddaba halkaas buu isagu amiir kaba ahaa saxaabigan ruwayfic fa jaa'a rajulu nin baa yimi fasallama calayhi uu salaamay oo nin baa yimi oo markaa ninkii ayaa salaamay wa naxnu cindahu annagoo la joogna oo markaa ziyaad arrucayni ama ziyaad ibnu cubaydiyana majliskay fadhiyeen oo way la fadhiyeen faqaala wuxuu yidhi ninkii assalaamu cala alamiir kolley waxaad mooddaa nusqooyinka weliba makhduudka yar kala dunaa aniga iyadoo bayna qowseyn taallo intanaan aqriya wa naxnu cindahu waa nusqooyinka qaarkood bay dhacday assalaamu cala alamiir ee waxaa nusqooyinka qaarkood dhacay halkaa dabadeed wa can cabdata faqaala assalaamu calayka ayuha alamiir waa nusqooyinkii makhduudkaa waxa dhacay barhkood cabde imaka halkan sanadka inoogu sugan oo riwaayo iyo waxyaalo ay ku leh oon idhaahno waa kaasna dee cabdiyaal kitaabkaa kuba sugnaadeennena ma jirto ee waa ikhtilaaf nusakh marka arrinkuna waxa weeye uun nin baa yimi oo fasallama calayhi ninkii uu salaamay wa naxnu cindahu annagoo la joogno waayo barhkood bay intaasi kaba maqnayd oo in waxa weeyaan wa can cabdatadaasun laba cibaarana ay taal assalaamu cala alamiir ama assalaamu calayka ayuha alamiir waa isla midoon oo dee midna yar khidaabkan tooska iyo ka aan khidaabka tooska ahayn ee iyagoo la jooga oo isaga agtiisa ruwayfic ay fadhiyaan baa nin soo galayoo uu salaamay baabkana maqsuudkiisu muxuu ah waa cibaaradan imika lafdiga amiire uu raacinayo salaamtii amiirkan uu raacinayo salaamtii oo wuxuu ninku yidhi assalaamu calayka ayuha alamiiru wadiifadiisii ama shaqadiisii iyo wilaayadiisii buu raaciyey isagoo taa sheegayo amiirka amiir yahow dee waan ku salaamaya waayo salaam baa korkaagaa ama assalaamu cala alamiir waa isla midun ee waxa weeyaan salaamtiin buu magacii dee ki tilmaamayay wadiifadan uu hayo ama camalkan uu hayo iyo wilaayadan buu raaciyey saan dee kuwii horeba kusoo aragnay faqaala lahu ruwayficun ruwayfic baa ku yidhi low sallamta calaynaa la radadnaa calayka salaam low sallamta haddaadna salaami lahayd calaynaa annagoo annagaadna salaami lahayd la radadnaa waanu celin lahayn calayka korkaagaa salaama salaamta waanu kaa qaadi lahayn walaakin inamaa sallamta waxaad salaamtay calaa maslamata bna mukhallid mukhalladin maslamatu bnu mukhallad ayaad salaamtay wa kaana maslamatu calaa misr ee idhab ilayhi isaga u kac falyarudda calayka salaama isagu salaamta ha kaa qaado dee annaga namaad salaamina ninkaasaad salaamtaye orag u tag halka uu joogo uu tago markaa isagu salaamta ha kaa qaado bal kolley kalaamka macnihiisu waxa weeye horta ruwayfic waa taa nidhi waa saxaabi masar degay meelahana wilaayadeeda ama imaaradeeda tawaliyey kitaabkeennana waa kan riwaayadan kuba leh abu da-uud iyo tirmidi iyo nasaa-iyana riwaayo waa ku leeyey ama maslamatu mukhallad ibnu mukhallad mukhalladna se moxamed buu la wasan yahay macnaa laamta ism mafcuul baa la aqriyaya oo waa ti aynu rag makhlad la yidhaaho ama magacoodu makhlad yahay kitaabka horeba oon ugu soo aragnay isagu taa maaha ee laamku waa shadan yahay miimkuna waa damisan yahay weliba shadada laamka waxaa raacaya in la fadxiyo la kor dhabo ism mafcuul oo waa maslamatu bnu mukhallad marka maslamatu bnu mukhalladna isaguna waa saxaabi isna ansaaro reer bani zureyqa u yaraa waqtigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh masar buu degay imradeedana dee san imakaba halkan inooguba sugan ayuu tawaliyey oo isagaba amiirka masar kol ahaa kolley kutubtana imaka halkan riwaayo kuma lehe waa dikri uun waa hadalqaad iyo xusuune wax riwaayo uu ku leeyahay kitaabkeennan ma jirto laakiin abu daa-uud buu kitaabkiisa suganta ah riwaayo ku leeyaho bal waxaan leenahay waa saxaabi meesha waxaa jirta uun ruwayfic walow isaguba halkaa uu amiir kaba ahaa isagii wuxuu dooranayey inaan waxba loo raacin saa dadka muslimiintae kale loo salaamayo uun loo salaamo iyadoon imaaro iyo waxyaale laguba sheegin ee markaa meeshan uu joogay iyona ou isagu waaliga kaba ahaana waxay tabac u ahayd masar oo masar baa laga xukumayo waaliga ama amiirka masar baa intaas oo dhan ama ay jihaadaasi waqtigaa hore raacsanayd waa waqtiyadaa hore iyaday raacsanayd oo wilaayo ahaan andabulos iyo waxay masar bay raacsaneen marka waa amiirku isagu hoos timanaya amiirkii guud wuxuu ahaa isaga maslamatu mu ibnu mukhallad say kol haddaanu dooranayn in ayuhal amiiru loo raaciyo wuxuu leey war amiirka dee imaka ka magacaalihi aniga maaha marka dee nin kalaad salaamaysa aniga ima salaamayso isagutu dooranaya assalaamu calayka in lagu yidhaaho ama assalaamu calaykumun waa se iyagu dadkii kale la joogayba ay odhan jireenoo ee isagiina waa kan le dee ninka amiir imaarada guud haya ayaa ka magacan leh kaasaad salaamtay isagoo salaamtay ha kaa qaada anigu se kaa sifadaa malihi ama kaama ihi magacan lagu idlaaqayo ee la odhanayo walow wilaayadii meesha isagu uu lahaa laakiin dee waa waarigii ka sarreeyey ee uu hoos imanayey iyo isagoo doonayey inaan waxba in magaciisa loo raacin intaa sidaas uun sidaa dadka muslimiinta kale loo salaamayo un loo salaamo ayuu isagu dee tan rabayoo sidaasuu hadalkan u yidhi waayo hadal baa inoo dambeeyaan idhab ilayhi falyarudda calayka asalaama qaala ziyaadun ziyaad baa wuxuu idhi wa kunnaa waxaanu ayn idaa ji'naa markanu nimaadno waa majliskiise fasallamna anu salaamno waa ruwayfic buu sheegayaa walxaal huwa fi lmajlisi isagoo majliska ku sugan qulnaa waxaanu odhanaynay assalaamu calaykum maanaanu raacin jirin ayuha alamiiru taas ama assalaamu cala alamiiri maanaan odhan jirin saa dadka muslimiinta keliya afraadda raciyada baanu salaamayno ayuun baan isaga u salaamaynay taas buu dooranaya kale baabku inoo dhammaadee dee waa tii ahaar horena way inoo horeysay in ruuxu kol haddii aan mubaalaqaad iyo quluwi waxaanu isagu mudan oo lagu tilmaamayo oo lagu sifaynayo aanu jirin ruuxina dee waxaani wax jira uu yahay oo ama imaaro gobol haba noqoto ama saa aynu xadiidkii dee cumar iyo markii ugu horreeyay amiirulmu'miniin looguba idlaaqayo khilaafadaa sare haba noqotee hadday tahay oo markii la salaamayay dee arrintiisan la raaciyo oo assalaamu calayka ayuha alamiiru ama dee assalaamu cala alamiir la yidhaah ahaartuba seday nooguba sugan weeye basi kuma sugna hadduu wadiifo kale leeyahay sida wasiir oo kale qaadi oo kale wax kale oo la raaciyo waxaa dee tilmaamayo lagu salaamo kol haddaan hadalkan quluwi iyo waxyaalo aan jirin oo lagu sifaynayo lagu tilmaamayo la yidhaaho waxani waa kadib iyo taasi aana jirin wax basioo ku sugani ma jirto waana taa aan aahaartaa hore ee imaka dhowrka ahayd uu baabkan ku soo arooriyey barkoodna weliba dhaadheeraayeen intaynu kuba soo marray taawen baabu tasliimi cala annaa'imi baabu tasliimi waa salaamtii la salaamayay cala annaa'imi ku hurda ruux wagu hurdaa isagii lama salaamayo laakiin ta inoo imanaysaa waxa weeye baabu tasliimi dee waxa weeye oo ta salaamtii la salaamayay dad dee majlis ama ruux iyo dee meel cid huruda ay ku sugan tahay laakiin cid soo jeedoo la salaamo salaamtii laga qa qaadaysaa jirta bal salaamtii la salaamayay oo waxa weeyaanun ama baabu tasliimi calaa shaksin dee cindahu naa'imun badhe salaamtii la salaamaya shaksi laakiin ruux hurdaa aanu dee meesha uu kuba sugan yahay agtiisa kuba sugan yahay waa say kayfiyada u dhacayso habka salaamtaasi ay ulaba iman sawdka inta la gaadhsiinayo waa umuuraha weeye ina ruuxan hurdana in la iscaajiyo hurdadii laga kiciyo lama laha ee waxa weeyaan bal taas salaamto waa taas baa loogama jeedaa laakiin ruuxii hurday salaamtii la salaamayey maahe waa majlis ruux hurdaa ku sugan yahay bal salaamtii la salaamayay iyadoo dee cid la salaamo oo soo jeeda ay meeshii jirto xadaثna muسى بن iسmاعيiل qال xadaثna سulaymaan بن المغيرaةi qال xadaثna haaبt عan cabdالرحمن بn أbي laylى عan المqdاad بn الأswad qaal أnah qaal bal sanadka dhammaantood waynu soo wada aragnay waa dad inoo horeeyey صaxaabigan مqdاad بn الأswad baa wuxuu yihi kaana النabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yaji-u ku yimaada min aleyli habeennima ayuu imanayey fayusalimu waa salaamayey tasliiman salaam laa yuuqidu aan toosinayn naa'iman ruux hurda wayasmicu maqashiinayana alyaqdaana ka soo jeeda waa adabkii weeye tan bal halkan aada buu mukhtasar xadiidku u yahay kolley saxiixa muslim buu ku sugan yahay isagoo intan kaba dheer oo waqtiyada hore dee bal maalan taas oo miqdaad ibnulaswad baa xadiidka warinayay in dad kalena meeshii way laba joogeenba in waxaa laga yaabaa neefaf meesha ahaa adugu adhi oo la dhisayo iyagu intooda markay kaba cadbaan rasuulka ilaahay qeybtiisa ay u dhigayeenna way jirtay in kollay arrin dheer oo dee mucjiso rasuulka ilaahay mucjisaadkiisii kaba mida ay kuba sugan tahay iyo iyadoo habeen dhacday malaa intii intii kuba fillaa weyda dee qadarkii yara uu yihi rasuulka ilaahay kollay ansaar iyo qolooyinkaasa waxyaala u keenayo intan uma baahnay intii nasiibkii rasuulka ilaahay ay uba dhigeen uu isagii dee bal maalan cabayna way kuba sugnayd oo markii dambe adugu bal waa qaso dheer oo saxiixa muslim kuba sugan bal taasba weeye wuxuu kaba soo qaaday sheekhu xadiidku intan waa ka dheer yahay intii salaamtu ay kuba tacalluqsanayd oo markaa ah miqdaad waa soo jeeday dad kaleo hordayna waa la joogeen kollay qisadna way dheertay baan leenahay ugu dambaynna rasuulka ilaahay a calaamtii nubuwadiisi iyo mucjiso mucjisaadkiisii kaba mida iyo taas baa waxaa oo muuqday baa kuba sugnayd oo dee kaba muuqday waxa weeyaan adugu bal neefkii ama waxyaalihii halkan riyihii ama adigu adhigii dee ay markaa meerhka ahaa ee joogay ay maali jireen uun mid ka mida markii dambe arrintana ay ku dhacday miqdaad inuu intii hore ucababa intii rasuulka ilaahay looba dhigay rasuulka ilaahay maxay caadadiisahay markuu saas oo kale waqti habeena yimaado dadka qaarkood ay hordaan dad soo jeedaana jiraan hoos buu hadalka udhi muu qaylin jirin oo dhawaaq sare umuu qaadi jirin oo taasi ay keento ruuxii horday inay iscaaj ku keento ama hordadii ka kaco hadalkaas ku baraarugo hoos buu u dhigi jirayoo ruuxaa soo jeeda hadaluu maqlayo salaamuu maqlayo kan hordaysay aanu ku toosahayn ayuu salaami jiro waana adabtu taas weeye hadduu majliskii soo galo aqalkiisiibaa buu yimi dadkii qaar baa soo jeeda qaar way seexdeen inuu dhawaaqo oo kuwan hurdada dhawaaqiisa kaga kaciya ma habboona weeye ee adabkiina maaha ee waa inuu hoosu dhigo hadalkii oo kan soo jeedaa inuu salaamtii ku maqlayn haddaana cidi soo jeedin ciduu salaamaa ma jirto iyagiina inuu iscaajiyeen maaha ee waa markaa majliskii cid soo jeeda iyo cid hurda ay jirta ay adabku taatay in hadalkii hoos loo dhigo markaa ruuxii soo jeeday la maqashiiyo kii hurdayse aan hurdadii lagaa kicin dhawaaq saroo lala yimi daraaddeed bal taas baa xadiidkii baabu tasliim cala naaibna macnihiisu waa kaa baabu qowli shaksi ama alqowli dee xayak allah iyadoo ruux la dhawaynayo la salaamayo cibaaradan laba odhanayo dee ilaa imika danba laba isticmaalo taas bal wixii kuba yimi iyo in taa maaha inay salaamtii beddelayso oo salaamtii ay beddelayso kolley salaamtii sharcigahay dee waana tan fawaa'ideed iyo fadligeeda aynu soo maray in cibaado ay tahayna waan soo maray oo bal dee in haddii uu ruuxu kolba inta uu gaadhsiiyo waraxmatullaahi hadduu ku darayo wabarakaatu hadduu gaadhayo ajrigii uu beerayo waxaanaynu baab hore ku soo maray assalaam ismun min asmaa illaahiba inuu yahay marka haddii marxaban la yidhaha iyo xayaa kalaa dabadeed mooyaane horta halkii dee salaamtii islaamkii ma gelayso ma bedelaysa waa in salaamtii islaamkii la ilaaliyo dabadeed waa alfaado la odhan karo ama si kalaba laysu odhan karo bal taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaanaa camru bnu cabaasi qaala xadaanaa cabdالraxmaan can sufyaana can abihi can shacbiyi ana cumara qaala licadiyi bni xaatimin bal sanadka kolley dhammaan waxaan filayaa malaa aabbaha uun mooye inta kale waan soo aragnay cabdiraxmaankuse waa imaamkii cabdiraxmaan ibnu mahdi weeye sufyaanna waa sufyaan ibnu saciidi thawri imaamkii sufyaan baa maanta aabihii ka warinaya aabihii dee sufyaan waxaa la yidhaha sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq oo marka aabihii waa saciid ibnu masruuq saciid ibnu masruuq waa nin hiqoo dee waa kaa ruwaadii isba kaba mida sufyaan imaamka aabihii inankiisa ayaanuga dee ku dhawaaninbe laakiin waa nin hiqa kollay saxaabadii qaar nolol waa ku soo gaadhaye ciduu la kulmay may jirin oo dee waa atbaacu taabiciintii uunbuu kaba mid yahay raggoodii waaweynaa saa inankiisuba ahaaye laakiin wuxuu la mucaasarooday si qaara taabiciin buu la dabaqaadee noqon karaa waayo saxaabada qaar waa soo gaadhay nolol ahaan uune arag baan jirin laguma tirinayo markaa inuu taabici yahay kutubta lixda oo dhanna riwaayo uu ku wada leeyahay saciid ibnu masruqa athawri sufyaan athawri aabihii wuxuu ka waranayaa shacbi waa imaamkii shahiirkae dee ilaah kitaabka bilowyadiisii baan ku soo haynay shacbi baa wuxuu yidhi ana cumara cumar qaala licadiy bni xaatimin buu wuxuu ku yidhi xayaaka allahu min macrifatin waa ahar weeye cumar ibn اlkhadaab hadalkii weeye oo muxuu yidhi xayaaka allahu kolley salaamtii waa salaamay oo way u horreysay hadal kale oo soo galay weeye waxaan filayaa maalin dhaweydna wax dee kuba tacalluqsan arrintiisa iyo waaban soo haynay cadiy ibnu xaatimna waa dee saynu soo maray waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo xaatimu daa-i ninkii la odhan jiray ajwaadii carbeed ama ninkii ugu magac dheeraa deeqsiyadii carbeed dee kale rag badan baa magac yeeshay oo la yaqaanay baa jiray oo taariikhdoodana galaybe laakiin waa ninkii ugu shuurowsanaa xagga deeq iyo juud islaamnimo ma soo gaadhin isaguna nasraani buu ahaa cadiya laakiin dee rasuulka ilaahay xayaatadiisa aakhirkeedii ayuu yimi oo uu islaamay dee waana saxaabiga bal markii carab ay ridoodisaan maalin dhowad sooba haynay isagu khaasatan waa ka ilaaliyey reerkoodii iyo riddadii oo sadaqootii ugu horreysay la keenay lasoo gaadhsiiyey madiine iyo ama dee waabay ahaydba bal haddaba taas buu ahaa waqti cumar ibn alkhadaab dad uu laba kulmay oo dadkii kale oo dee isaga kollay maqaamkiisa aan lahayn buu u yeedhayay malaha waxna waa la siinayo uu kaba horraysiiyey oo uu yidhi may garanaysaa cumarow deetuu yidhi haayo waan ku garanayaa taas baa jirtay oo waad islaamtay markii dadkii kale ay gaaloobeen oo kale iyo hadalluu ku yidhi oo ammaanayo oo uu kuba yidhi kale dee daa taas haddii garanayso dan kama gelayo cidda doonteed igama horraysiiso arrintu kale haddaa taa garashadaasi jirto markaa waqtiyadaasoo uu kuba yidhi cumar xayaaka allaahu oo dee maaha isagoo intuu la kulmay halkuu assalaamu calaykum ka odhan lahaa xayaaka allahu uu ku bilaabay taas ma aha ee waa hadalladaa kale oo isagoo ku yidhi xayaaka allah dee salaamtii dabadeed haddii ruuxii lagu yidhaahna imanka waa la isticmaalay waxba asigo ku sugan ma jirta lakiin waxaan leenahay salaamtii ma bedelayso assalaamu calaykum waraxmat ullaahi baa asal ah alfaadaha kale taxiyaadku iyagu dee dabadeed ha lama yimaadeen laakiin tii shicaarkii islaam ahayd taas weeye fadligana lahayd xayaaka allahu min macrifatin ay min saaxibi macrifatin ba weya ama dee taxiyatan saadiratan can macrifa waa iyadoy taasi garasho iyo hadalkan iyo ducadii ay kaba soo fulayso almuhimku cibaaradan buu isticmaalay cumar ibn khadaab kollay ahar weeyatana sanadka xaggiisana kollay inqidaac iyo kala go' baa ku sugan oo dee nooc dacfi marka halkaa waa imanaya inqidaac uu halku ka imanayaana waxa weeye sanadku waa dadkii hiqaada ah dhammaan weeye waa rijaashii inoo sugnaaye shacbi cumar ibn alkhadaab soomuu gaadhin oo dee markaa arrinta uma joogin qisadaoo isagu shacbi walow saxaabo badan oo dhowr boqol lagu tilmaamo la yidhaah wuu soo gaadhay laakiin cumar ibn alkhadaab soomuu gaadhin oo marka halkan baa sanadka kala go imanaya ama inqidaac jiraya taas weeye laakiin sida kale sanadka waa sanadka inoo dawadiqaadka haddii markaa dee meelaha qaarkood daciifa ku aragtaan dacfigu dacfi raawi ka yimi maaha oo dacfi ka imanaya weeye xag inqidaac sanad kala go' sanad waa isagoon soo gaadhin qisadan waa sidadii iyo ciddii kale uu ka maqlayna meeshii aanay inoogu sugnayn intaa weeye halka dacfigu ka imanaya ruwaadda maaha in la leeyahay hebel oo daciifa ayaa ku sugan maaha xayaaka allahu min macrifatin baabu marxaban ay baabu qowli shaksi marxaban ruuxuu soo dhaweynaya isagoo marxaban ku yidhaaha ma ahlan wasahlan yidhaaha bartaas waa umuuro wada jaa-isaan leenahaye laakiin dee salaamtii aan lagu bedelin salaamtii halaba yimaado dabadeedna waa la odhanayaa marxaban rasuulka ilaahay baabay tan inoogaba sugan tahay bal xadiis baa soo arooray marxaban wacalayka asalaam iyadoo rasuulka ilaahay salaamtii iyo marxaban israaciyena way soo aroortay kan maha laakiin xadaana abu nucaym قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت سندك حنفلية عد عصم أركو زكريا نوى زكريا بن أبي سعيد عامر كان نوى شعبي مكان سهينين وشعبي مقعيسي شعبي ونصبه wareer shacbi oo hamdaan kaba mid aha jirib kaba mid aha weeyo loo nisbeeye magaciisu waa caamir waana kan dee kitaabkana labada xaalaba hore marar kala duwan baynu ugu soo maray marka caamir baa wuxuu ka warinayaa masruuq saciid ibnu masruuqna waan soo hayna marka dhaweydoo sufyaanu thawri aabihii ahaa masruuqa saciid dee sufyaan u awowi masruuqan maaha maya laba masruuq bay kala yihiin can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi aqbalat faadimatu faadima soo qaabishay tamshii xaalay soconayso macnaa rasuulka ilaahay bay u timi duribay ugu timi iyoy joogtay dee caaisho iyana markaa way soconaysay kaana mishyatahaa waxaad moodaysay sida ay u socoto waa habka ay u soconaysaa mashya nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay socodkii inuu yahay kollay mashyadana mala dee arrinkan faadimo kuba tacalluqsan in ay aada iyo aada ugu ekeyn rasuulka ilaahay xag socodiyo si kaleba kitaabka way noogu horeysay iyadoon weliba dheeraynba in xadiid caaisho intaa ka badanoo weliba rasuulka ilaahay aclaamtii nuboodiisa markaa uu iyada wax dhegta u saareeyo dadkii kaloon maqlayn uu rasuulka ilaahay iyadaa wax hoosaan ugaba sheegay ina xadiidkeedii waataynu soo marro qeyb ka mida socodku ahay laftiga mashyana kolley miimtu way kasrisan tahay mashyataha maaha ee waa mishyataha miimtu way kasirsan tahay xagga macnaha markay noqoto dee mishya iyo mashya labaduba waa laba luqadii carbeed kuba yimi oo waa sax bay noqon kartaa laakiin macnahay ku kala duwan yahay haddii mashyatun la yidhaahana waa masdaru maratin waa maro masdarkeedoo waa socod maroo kale sia jalasa jalsatan mar buu fadhiistay weeye haddii miimtan la kasriyo oo mishyatan la yidhaahna mishyadu waa habka iyo hay-ada loo socdo oo waa masdaru hay-a yidhaaha waa laba masdaroo aada isugu dhow oo midna ay maro yidhaahaan midna hay-a labada wasanna kale leh faclatun iyo ficlatun oo haddii loo jeedo maro keliyana faclatun baa laga cabiraa haddii loo jeedo xaalo iyo hab iyo taasna ficlatun baa laga cabiraa oo dee haddii imaka wafaclatun limaratin ka jalsa وفعلة لhayئة kaجilسة iبن mالك baaba taas qowlkiisu aydo maعnaa فacla waa maradii mar keliya jalسa jalسaة akla أklaة darba darbaة waa wax mar dhacay unoo kale eg mar buu cunay ta aklada waa mar wax la cuno haddii laakiin ay noqoto ikila oo kale ama jilsa oo kale waa sidii loo fadhiisanayey iyo hay-adii ayay noqonaysaa imika hadda marka waxa weeyaan socodkeedii maaha waa say u soconaysay oo say iyadu u socotay iyo say u socota ayaa waxaad moodaysay si rasuulka ilaahay u soconayun bay u socotay kaana mashyataha mashya nebiy rasuulka ilaahay socodkii inuu yahay ayaaaad moodaysay habkay u soconayso dee way shabahaysay weeyo way u ekayd iyadaa dad jaanibkaa ugu ekaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh markii ay timi maxaa dee iyadaa salaamtii la eg ruuxa qaadimkaa salaamtii leh markaa salaamtii iyo qaaditaankeedii halkan laynooma soo naqlin ee waa soo dhaweyntii rasuulka ilaahay soo dhaweynayay horena waataynu usoo marray inuu u kici jiray halkii baabkii axaadiistii kicitaankaynu kuba soo marray inuu u kici jiro halka i fadhiyo uu fadhiisin jiray iyadna saa yeeli jirtay marka ay timaad u yimaadeen marxaban bibnati buu yihi marxaban bibnati marxabanna waa dee arraxbu waa almakaan alwaasic ba yidhahan meesha waasica yidhahan haddii ruuxii la yidhaaho marxabanna macnaa waa saadafta makaana raxban meel aan cidhiidhi ahayn meel aad kuba qaloonahayn oon cidhiidhi ahayn baa timi ood waafaqday weeyaanoo haddii ahlan la yidhaahno dee waa tan kolkol dee laba raaciyo macnaa waxa weeye nazalta manzila rajuli fii ahlihi waayo saadafta ahlan weeye dad ehelkaa oo ku soo dhawaynayo ku maamuusayo dhexdooda aanad kuba qaloonahayn raaxo iyo ikraam aad kalaba kulmaysa ayaad la kulantay soo waafaqday taas baa macnuu noqonaya haddaba marxaban bibnati taas bui waa kelima tarxiibeed waa taa dee inaguba aan isticmaalno uma ajasa can yamiini wuxuu fadhiisiiyey xaggiisii midig aw can shimaali ama xaggiisii bidix maxalu shaahidku waa marxaban inuu rasuulka ilaahay yidhi dee waana la odhanayaa oo ruuxii dee iyadoo lagu soo dhaweynayo waa kelimo tarxiib weeye waana taa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noogaba sugan xadaثna abu نuعaymi qaala xadaثna سufyaan can abi isxaaq eeg abu نuعaym markii horena waa inoogu jiray makana waa ninkii maalintii dhaweyna aan soo kasoo qisoonaynay qisadii isaga iyo ibnu maciin iyo de axmed iyo dhex martay markaa ibnu maciin uu waxyaala la yimi waa ti aan maalinta dhaweynba soo haynay de ilaa kitaabka fadl bnu dukayn sufyaanku markaa sufyaanku idlaaqana sidaan horeba usoo sheegnay waa thawri un waayo maanta cid aan tarjamayna meesha inooguma sugna abu isxaaqna waa sabiici عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال أنه قال هاني بن هاني سقي أبيه واسكمغع وأن غير همدان ورير كوفاها يتابع بحاء ابن حبان يعجري أيا توثيقي وكوالي إنه الثقي هي أبو إسحاق با عدك ورسي عن هينايو رواية وبل مركا كلموني نقضي سادرادد كل الدين كلي كبو ورمي walow raggaas labadaa ninen sheegaya ama labadaa imaam ay tawhiiqiyeen dee aymo kale xaafid ibnu xajar mastur buu kaba cabira maanaa cadaalo sare waa lagu ogiye laakiin xaaladiisa hoose lababa yaqaan waa kii majhuul xaal yidhahan shaafici iyo ibnu madini iyo majhuul way kaba cabireen nin jaal ay kuba sugantao jeedo dee nin keliya kalaba gooni noqday walow dee maanta haddii aan raggan tawhiiqooda ictibaarino labadoodaba noocyo tasaahul baa jaanibka ay kuba sheegaan waxay dee noqonayso dee jaaladii taa kagaba baxayo bal waa taa ay barhkood dee markaa jaahalo uga xukminaysa imaam shaafici iyo ibnu madini iyo xaafid ibnu xajarna cibaaradiisu kama dheero oo mastuur buu ka cabiray waa taabici عن علي رضي الله عنه أنه قال استأذن عمار عمار بن ياصر weeye ayaa idan dalbay calى النaبiي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay buu kaba idan dalbay facarafa sawtahu camaar بن yaasir de waa saabiqiintii islaamkii bal markaas waxa weeye rasuulka ilaahay baa codkiisii gartay eeg rasuulku guduhu ku jira isagu dabad buu taagan yahay inuu soo galuu doonaya istidaankiina waa inoo dambeeya axaadiثii istidaanku markaasuu rasuulka ilaahay codkiisii markuu gartay uu faqaala yidhi marxaba biطayib اlmuطayib weli intaanu sooba gaadhinba weeye dee isagaa inay ruuxaa soo gelaya istidaankaabay la socotaa sa inoo dambaysa assalaamu calaykum adkhulu taas bay salaamta ayaa horeysaba ee ka qaadkii dadkii guduna way kaba qaadayaane rasuulka ilaahay baa dee faraxu ku farxay liqihiisan iyo waa manziladii uu lahaa iyo qiimihii marxaba biطayib اlmuطayib taas buuhi marxaban macnaha waxa weeye waa tarxiib ahaan iyo soo dhoweyn iyo inuu soo dhowaado oo ciddan soo dhoweynaya waa biayibi ruuxa manaa dee fiican akhlaaqdii xumayd iyo waxyaalaha shamaaishii xumayd oo dhanba ka dhowrsoon almudayabi la fiicneeyey la dahiray waxaa lagaba dhowray taas buu ku yidhi oo macnaa rasuulka ilaahi baa ayib iyo mudayabba isu raaciya ama ku idlaaqayba waa manzilo weyn iyo manqabo weyn oo saxaabiga u sugnaatay ee marxabanna waa yidhi baabun kayfa raddu salaami salaamta celinteedu iyo qaaditaankeedu suu noqonayaa bal xadiidka markaan labada xadiidee aan gaadhno ayaanu wixii kale raacayna raacayna xdثna yaحyى بن سليمان qال xdثnي بن وهب qال أخبرnيi xayوة بن شhريح xayوة n شhريحn عن cقبة بن مسلم عن cabd للahi بن cمر qال أنه qال waxaan filaya dhamaanan soo wada maray kolley dee inta kale waa tan waynaguma soo noqnoqdaan cقبana hore waynu usoo maray waa nin isna reer masr ahaayo jaamiceedaba imaam kaba ahaayo ثiqة ah taasba weeyanu hore kitaabka ugu soo maray cقبة بن مسلم atujibi abu mحamed الmsri cabdالlahi بn cmrin buu ka warinaya qaala cabdالlahi بn cmrin ba wuxuu yihi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun aanu fadhino cinda الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay agti fii dili shajaratin geed harhkii bayna makata wاlmadinati maka iyo madiine dhexdooda id waqtigaa jaa waxa yimi acarabiyu nin reermiyo min ajraf الnaas dadka kuwa ugu qalabsan de waa reermiyi kolley dabeecadoodu iska adadag tahay iska qallabsan tahay min ajrafi nnaas wa ashadihim jaanibkaa uguba adadaga walow dee hadalkan aan jafo weyn aanay kaba muuqan ee jafadu waxay ugaba muuqataa rasuulka ilaahi waxba ma raacin yaa rasuul allahi iyo yaa nebiy llahi waxba uma raacin faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum faqaaluu dadkiina waxay idhaaheen iyagoo salaamtii ka qaadaya wacalaykum assalaamu barradintii maxaan haynaa assalaamu calaykum buu yihi waxba may raacin oo ugamay ziyaadine wacalaykum asalaamu bay yidhaaheen talabaadna nin keliyu ahaa may odhan wacalayka asalaame way jamciyeen oo khitaabkii wacaliyagu dee jamc bay ahaayeen isagii mid keliyu ahaaye wacalayka asalaamu may odhane wacalaykum asalaamu bay yidhaheen bal taa waan haysanaynaa xadiid kale حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة جمرة أبو جمرة قال لي ويدعي كرتا أبو حمزة هذه إن كان عدو أبو جمرة إن ويجران دي من أبو حمزة يلا يرى يقول ابن عباس كبوريا لكن marka la idlaaqo waa ninkan abu jamra kol haddii aanay wax raacsanayn in kale kutubta mutalifka iyo mukhtalifkuba taa way dhigaanba oo marka aan wax la raaciyey jirin kale ninka la idlaaqaya waa abu jamra nasr bnu cimraan waa taabici macruufaaye wuxuu yihi samictu bnu cabaasin de waxaan filaya kitaabkana way noogu horeysay ha hore waan taas samictu bnu cabaasin baan maqlay idaa yusallamu calayhi marka la salaamayo yaquulu xaalu ku qowlayo wacalayka waraxmat ullaahi isagoo taa odhanaya wacalayka waraxmat ullaahi laaki asalaam muu raaciba wacalayka ayuu yihi iyo waraxmatullahi ibnu cabaas oo taa jawaabtiisu ay tahay bal kana waan haysanaynaa waa xadiid isnaadkiisu saxiixiyey bal xaafid ibnu xajar fatxulbaari mar uu soo arooriyo adabkana kasoo naqliyo xadiidka e waa kitaabu salaami ama de waa kale mujaladka koob iyo tobnaad dabcadii saddex iyo tobanka ahayd meel kaba mida wuxuu yidhaha isnaadkiisu waa saxiixe de waana isnaadkaa saxiixa qaala abi cabdillaahi bal waxaan gaadhayaa baabkaan iska wada gaadhaynaa in walow xadiid aan ka yar tegi doono oo inoo yar dambeeyo qaala abu cabdillaahi wuxuu yihi abu cabdillaahi waa bukhaari waa saaxib alkitaab weeye wa qaalat qaylatu qayla waxay tidhi qaala rajulu nin baa yidhi aلsalaamu عalayka ya rasuula اllahi markaa qaala rasuulka ilaahina wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi eg waa ifraadiyey halkan kolley umuurahan un baan la yar socsoconaynaa jawaabta wacalayka oo calaykum muu odhanaya calayka buu ihi o ruuxii unbuu gaar ahaan ula khidaabay dee salaamtiina waa kan wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi buu yidhi halkan markaan hayno xadiidkan aan haynana sheekhu sanadkiisii sooma naqline qaylo ayuunbuu ka bilaabay qaylana waa haweeney qayla bintu makhrama la yidhaha saxaabiyada weeye waa saxaabiyad xadiid dheer bay leedaho sheekhu intan ka soo qaatay qayb kalena mar dambuu soo aroorin doonaa intaasna kuma dhammo labadaa qaybood uu bukhaari adabkiisa kuma soo dhigtay kolley way kaba dheer tahay intaasuu ka dheer yahay xadiid bay leedahay dheer waana xadiidkanun baan leenaho xadiid labaad ma laha in bukhaari waa kan adabka dee wax kagaba soo saaray halkan iyo meel inoo dambeeyaba mar dhama abu da-uud iyo tirmidina iyaguna waxway kaba wariyaane laakiin waa saxaabiyad markay saan oo kala dhacdo sanadkii la wada gooyo ama qeyb ka mida la gooyo waa tay yidhaahaan culimmadu xaggan mustalaxa ee mucallaq bay ku magacaabaan xadiidkaas waa mucallaq ama tacliiq baa arrinkan la yidhaha marka tan la samaynayo imika markaa waa xadiid mucallaqaan leenahay cibaaraduna waa la ilaaliyaa siiqadee lagu tacliiqiyo bukhaari khaasatan markay noqoto waayo saxiixa aad buu uguba badan yahay oo dee waxay gaadhaysaa malaa kun way ku dhowaanaysaa tacliiqaadkiisaas walow meelo kale uun haddana sanadka ku dhammeeyo axaadiida aan marna aanu kitaabkiisa sanadka ku dhammayneyno meel kaluu kusoo celiyeyna sanadkoodii aanu sheegin iyagoo kuwani kun ay ku dhowaanayeen ama ay kaba badan yihiin tacliiqaadkiisu malaa boqol iyo lixdan weeye ama boqol iyo sagaal iyo konton kolley tacliiqaadkiisana waxa weeyaan xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala ayaa umuurahaas oo dhan waslintoodiiyo ka hadalkoodiiyo shaqayntoodiiyo waxaa ee kolley si uu kitaabka ugu khidmeeyey cid lamidoo ugu khidmaysay bukhaari maba jirte bal waxa weeyaan isagaa taasin waxa weeyaan xataa kuwaasna kutub gaara u khaas yeelaybe bal waxaan leenahay markaa waa mucallaqe waxaa la ilaaliyaa baan ujeedaa siiqada oo hadalka miyaa la gooyey oo la jasmiyey mise hadal aan la jasmin baa lagu soo naqliyey waxay ka dhigan tahay imika halkan oo kale wuxuu yihi qayla waxay tidhi oo waa kan gooyey tan oo kale waxay noqon lahayd haddii ay taado warada can qaylata ama rawiya can qaylata ama umuuraha caynkaasana siiqata tamriid bay idhahaan tanna siiqatu jasmin bay idhaahaan marka iqatu jasmina marka saxiixa la joogo axaadiidta khaasatan ciddan uu magacaabay wixii way ka sugan tahay weeye oo waa xadiid xoog le weeyo quwo leh haddii siqatu tamriid ay tahayna waxa weeyaan kolley nooc dacfi bay tilmaamaysa haddii siqada kale imanka waa siqadii go-nayd ee xoogga lahayd ee dee bal quwada tilmaamaysay waana taan leenahay sanadka waa la dhameeyeyba isaga naftiisu inta dambe uu soo celinayay qidcada dambe sanadkii oo dhan buu inoo keeni doonaa qidcada dambe sanadka u dhammayn doonaa maxaa meeshii taasi waa tan nin baa ku yidhi rasuulka ilaahi asalaamu alayka ya rasuul allah wuxuu uhi wacalayka asalaam waraxmat ullahi bal baabka waan iskaba dhamaynaya marka hore xadiidkan ka tag baan lahaa xagga kalaamka weeye de wali waqtigu ma gaadhin xadaثna cabdالlah بn mslmةa qal xadaثna sulayman bn الmغيraةi عan xumayd bn hilaali عan cabdالlahi bn الsamiti عan abi darin intaba sanadka waan soo maray cabdالlahi bn samitna waa ibn akhi abi darin san hore usoo ogaanay qaala wuxuu hi abu markaas abu dar ataytu النabiya slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baan u yimi xiina farغa min salaatii markuu salaadiisii ka faaruqay dhammaystay fakuntu waxaana awala man shaksigii ugu horreeyo xayaahu ku salaamo bitaxiyati lislaam waa ruuxii ugu horreeyo taxiye islaam kuba salaamo muxuu yihi assalaamu calayka ya rasuul allah buu ku yidhiba faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahayna wacalayka waraxmat ullaahi eeg assalaam naba socota halkan eeg wacalayka waraxmat ullaahi taas buu yidhi miman anta yaa tahay xaggeed ka timi qultu waxaan hi min khifaarin reerka khifaara sheekhu qaradkiisii waa aad buu u ikhtisaariyey intii ujeeddadii baabka ayuu ka soo qaatay waa xadiid dheer dheer oo dee dhici karta hadduu inoo soo wada dhigto cashar gaara un iskaba noqon lahaa haddii la dhammeeyo oo saxiixa muslim iyo kuba sugan isaga naftiisa xadiidka waa la wariyay bukhaari asalka in saxiixiisa laakiin intan baan kaas riwaayadu wariye ahayne waa markii uu islaamayo sidii ku islaamaya abudariya rasuulka ilaahu maka uguba yimiyo ayaamo dhanna uu isagoo dee cid tusta rasuulka ilaahayna aan arag kana baqanaya inuu cid weydiiyeyna makay ahayd oo dhibtuna way badnayde uu iskaga noolaa uun masjidulxaraam oo zamsamkaas unu cabayay isagoo wax sahayna aan wadan oo haddana kii ku naaxayn zamsamkii uu cabayay iyo dee ugu dambayna rasuulka ilaahay uu laba kulmay dee wuu salaamay markaasi u yimi oo masjidkii dee waa salaamay oo kale waqti habeennimona way adigu bal qisadu way dheertay baan leeyahay marka uu salaamay buu salaamtii sharciga isaga markaa horena intaanu rasuulka u iman badna asnaam cibaadadeediy waxa waa ka tegey oo waa dadkii waxaa fara kaba qaadee inuu waxani aanu wax qiimala ahayn ama dalaalkeeda ilaahay garansiiyey iyagoon dee nebi u yimiba aanu jirin oo marka horeba uu sii daayey haddaba waxaan faruu kaba qaadee markaasuu salaamay kolley waa qiso dheer oo kala doo markaa dee ciddii rabtaana saxiixa muslim kolley waa qaybihiisa dambe bukhaari isagu meelo hore oo dee abwaabtaasi kolley mujalladka toddobaad iyo ciddii fatxulbaari ka eegeysu qisada islaamkiisa kuma soo arooriya cunwaan uu dhigtay baabu islaami abi darin muslim laakiin waa kitaabka aakhirkiisa bal waxaan leeyahay hadda markaa maxaa jiray inay waa ayaamo dabadeed weeye intii uma ka soo gaadheen maalmo dabadeed ayay ahaydba riwaayada cabdullaahi mooyo riwaayada kale oo kale isagoo dee markuu islaamay dabadeed shahaadadii ku dhawaaqo halkaa ay garaaceen nimankii reer makoo cabaas ka furfuray ayaama iskuba xigtayna way kuba sugnayde muxuu ku yihi rasuulka ilaahi buu salaamay kolley wuxuu ku salaameeyey waa salaamtii isagu iyo waa la yimi markaasaa rasuulka ilaahi markuu ka qaadayay muxuu yihi ne waa kayfa raddu salaamihi wacalayka eg asalaam muu raacin wacalayka waraxmat ullaahi miman anta ine waa ruuxan cusub oo imika yimi oon weliba reer maka ayn rasuulka ilaahi horena aanu arage yaa tahay buu ku yidhi oo deetuu yihi qalto min khifaarin reer khifaar ayaan ahay bal markaa laba xadiid baan kala joogsanaynaayo oo baabka dee waan dhammayn doonaaye in yar inaan hadal yar yeelano marka waxa weeyaan horta xaggii salaamtii ee kolley waataa inoo socotay fadligeeda waan soo aragnay radinteeduna kolley waanu soo sheegnay dee culimadna malahasa ibnu kahiir iyo soo naqliyaan khilaaf imika halkan ma geliyaane ruuxii haddii la salaamay inuu salaamtii qaadaa waajib bay ku noqonaysaa walow dee waana inoo dambaysaa dee malaha waxna soo aragnahay oo salaamta bilowgeedu inay ka fadli badan tahay haddana qaaditaankeeda ohay halkaa culimadu yidhahaan waa shay sunnaah ama sunno maanta asalku waxaa faradku ama waajibku inuu ka fadli bato sunnaaye laakiin halkan salaamada markay noqoto bilowgii oo sunnaa ayaa ka fadli badan waxa weeye celintan iyada ruuxa waajibkuba ah bal taaba weeye haddaba in celintii ruuxii waajib bay kuba tahay sheekuna wuxuu ka cabiray kayfa raddu salaami bal markaa dee salaam sida ugu fadliga badan waa ruuxu inuu yidhaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu taas weeye ruuxii mujiibka oo uu laba yimaado say culimmadu halkan yidhaahaan damiir jamciintaba uu laba yimaadee ruux keenula musallamku midba haba noqdee isagu ha jamciyo haddii waxa weeye mujiibkiina muxuu odhanayaa wacalaykum الsalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu marka maxaa imanaysa wow buu la imanayaa wacalaykum wowdii horta ay salaamtiisii horey jawaab u tahay inuu hadalkiisii hore ayuu ama salaamtaa horu tan kuba cadfayaa wow inuu la yimaado gees kalena damiir jamci lama yimaado bal intaa weeye waa sida ugu mudan intaasi waa ta inoogu mudan maxaa meeshii imanaya ruuxii haddii uu yidhaaho assalaamu calaykum keliya isagoon waraxmatullaahi yo raacin ama assalaamu calayka ruuxii isagoo kan keliya oo la khidaabayo ama salaamun uu tankiiriyo alba anuu yeelin waa tan qur-aanka qaalu salaamun iyo qaala salaamun bal waxa weeyaan assalaamun calayka oo la tankiiriyo in an loo yeelin intaba sunni uu ku xasilaya macnaa taasi waxaan leenahay waa sidii fadliga badnaa ee asalkii ahaa in dee laysa salaamay iyo taxiyadii la doonayey iyo wixii laynoo jideeyey intaa wuu kuba xasilaya taasi waa bilowgii xaggii jawaabtii hadduu ruuxu wacalaykum الsalaamu waraxmat ullaahi baa mudan baan idhi wabarakaatu oo wowdii lalaba yimaado damiirkii la jamciyo hadduu yidhaaho wacalayka salaamun ama wacalayka salaamu sadee meele imaka inooguma sugan iyadana waa saxo walow dee intii hadduu dee miligiina ay tahay haddii iyada markii ruuxa kale ka badiyo intan kuba gaabsado kollay imtisaalkii ahaa faxayu baxsana minha aw ruduuha ruduuhadii baan markaa imtisaalkii baan hagaag ugu xasilin haddii iyadoo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi la yidhi uu yidhaha wacalaykum asalaam keliya oo ruuxii bilaabay uu ka in badan yahay kollay imtisaalkii aayadda ruuxan xaggiisii dee uma dhamo weeyaan walow asalkii salaamta u xasilayaan leenahay laakiin markaa mid baa imanaysa wowdii oo la gooyo hadday dhacdo oo halkaa waxaan idhi wow in la isticmaalo weeyaane wacalaykum asalaam halkuu ka odhan lahaa ama wacalayka salaam odhan lahaa calayka salaamun uu yidhaaho taas arrinkii miyuu noqonayaa jawaab oo kale culimada qaar baa iyagu waxay lahaayeen jawaab ma noqonayo laakiin bal tay raajax yeelaan iyada nafteedana iyadoon wowdii lalaba iman in waxa weeya jawaabtii way noqonaysaa oo kale xagga tacriifkii haddii uu calayka salaamun keliya uu yidhaho iyadoo assalaamu calaykum la yidhah ama wacalayka salaamun uu yidhaaho iyada nafteeda walow dee tacriifku ka mudan yahay sida imaam nawowi ay yidhaahaan haddana bal jawaabtii way inoo xasilaysaa inahaasi horta bal waa inta iyada inooguba sugan sida guud horta aan leenahay waa xagga marka la eega salaamtii halkan maxaa inoo yimi riwaayada ugu horeysa wacalaykum asalaam bay ku yidhaaheen ninkii acraabigaha taas iyada hadal wowdna way taallaa salaamtii iyo calaykum waa la israaciyey ibnu cabaas oo kale ayaa laftigiisa maxaa ku sugan wa calayka hadday calayka keliya ay tahay oo wowdani jirin dee wowdani cadaf bay faa'iideyneysaayo hadalkii hore lagu yihi assalaamu calayka ama assalaamu calaykum oo de bal maalan lagu cadfayo weeye waa tanta salaam kaba dhigaysa ibnu cabaas oo kale isagoon assalaam odhan wacalayka ayuu yidhi marka taasna de waxay tahay haddii aan odhan lahaynba waa saxaabi kalaamkii wixii machuudkaana maaha xadiidkan dambe ee abudar markii uu rasuulka ilaahay salaamay rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi wacalayka waraxmat ullaahi lafdiga salaam lama socoto wacalayka ayuu yihi macnaa laakiin cadafkan baa keenaya dee salaamtaadi salaamtay adigana korkaaga haba ahaato marka bal waxay taasi tahay oo ay xadiidkan marfuuca iyo aharka ibnu cabaas iyayna tusayaan hadduu ruuxu markuu salaamtii qaadayay uu ku gaabsado isagoo cadafkiina la imanaya wacalayka waraxmat ullaahi wabarakaatu laftigii salaamba inaanu sheegin inuu ka gudayo salaamtii inuu kaba gudayo imaam nawi ba waxaa idhahaa waa sharaxa muslim rasuulka ilaahay axwaashiisa iyo axwaashii salafka wixii dee lagu yaqaanee badnaaye mashhuurka kuwa wuxuu ahaa salaamta in la dhameeyo la yidhaha wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi taas baa adigu dee waa tii badnayd laakiin maxay tahay halkan oo kale kol hadday soo aroortay asalkii salaamta ama asalkii randigu inuu ku xasilayo ayaan xadiidkii ka qaadanaynaa walow sidii mashhuurkaayle badnayd rasuulka ilaahay axwaashiisa u badnayd salafkiina uba badnayd inay dhameeyaan oo lafdiga salaamna ay raaciyaan bal markaa waxaan leenahay hadduu ruuxu wowda inuu ka taga maaha markay sidan oo kale tahay wacalayka waraxmat ullaahi idhaah ama waraxmat ullaahi wabarakaatuba uu raaciyo ama wacalayka isagoo assalaamu calaykum keliya laba yidhah ama calayka la yidhi radintii misrigaydna eegaya wacalayka jawaabtii way xasishay laakiin sidii badnayd maaha itmaamkuna waa fiican yahay tanna way inooguba xasilaysaa bal waa inta bal matalan markaa waxyaalaha halkan inooguba sugan wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaana laysu qaala xadaanii yunusu can ibni shihaabin anahu qaala qaala abu salamata ina caaishata bale kitaabka in badan baan soo haynay haatan waata kun waan ka badanahay dhowr iyo soddon baan maraynaa malaha dabcaadka qaar la haystaana halkan de afartameeye way gaadhsiinaya aniga lix iyo soddon baa iyo qoran waxba isma dheerina waa xagga tacdaadka hoo dhowr xadiis baa xaggii tacdaadka u yar dhexeeya un aniga lix iyo soddon baan maraya raqamkayga markaa tan uga jeedaa waxa weeyaan marar kala duwan baynu soo aragnay cabdullaahigan muhmalka ah iyo lay soo ka dambeeya kollay nin keliya ma aha ninkan cabdullaahi inta laba yidhaah bukhaari wax ka warinaya sheekhiisii cabdullahi ibnu moxamed ilmusnadi oo kaba badan ninkana waa jiraaye laakiin markaa layth ibnu sacad uu yahay eg layth ibnu sacad imaamkaas nin ka horeeyo cabdullaahi oo muhmali uu kitaabka yimaado waa nin cabdullahi ibnu saalix la yidhaha kaatibkiisaba ahaa cabdullahi ibnu saalix weeye abu saalix cabdullahi ibnu saalix oo kaatibkiisa bukhaarina inta badan saxiixa iyada mucalaqaad buu ka dhigay axaadiistiisa ee ma isnaadiyo xaggaa kale kitaabkaas bal waxaan leynahay layth marka ay tahay waa cabdullahi ibnu saalixe cabdullahi ibnu moxamed ilmusnadi ma aha qaala wuxuu markaa yidhi ibnu shihaab qaala abu salamata o abu salamata ibnu cabdiraxmaan ina caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi yaa caaisha uu tarkhiimiyey rasuulkii ilaahay dee ta'dii baa go-an markaa waa dee ismigu markaa la tarkhiimiyana kollay dee qaacidadiisii xagga naxwada ayaaba jirta ama luqa labadii luqa ay dee man yantadir iyo man laa yantadir kale odhan jireen ya caaisha caaishaay haadakani jibriilu jibriil weeye wa huwa isaguna yaqra uu aqriyaya calayki korkaaga asalaama jibriil baa meesha jooga iyadu ma aragto rasuulka ilaahay wuxu uhi kani waa jibriil oo ku salaamaya aag waa ku salaamaya salaam rajul cala lmara imaka laakiin waaba dirin iyo salaamuhuba soo diray laakiin de imaka balad buu ahaaye laakiin canawin saasa inoo iman doontaa tasliimkii xagga rag iyo dumar oo kale iyo walow de imaka tani arrin malag ay tahay waa jibriil oo ku salaamaya qaalat waxay tihi caaisha faqultu waxaa idhi wacalayhi asalaamu ina isagii marka lama khidaabayso ma aragto iyada gaa'ib buu agteeda yahay wax maqan buu yahay waa salaam lasoo gaadhsiiyey uun wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu taas bay tidhi way salaamta salaamtii bay kaba qaaday rasuulka ilaahay iyadoo la hadlaysana waxay tidhi taraa waad arkaysaa rasuulka ilaahayow mala ara waxaan arkay baad arkaysaa waayo jibriil waa jooga waa kan wax dhow ishaaradeedu oo de waa kaba dheera waxaanan arkayn baad arkaysaa turiidi bidalika waa jumlada dambe tara mala ara waxay ula jeeday rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay ulaba jeeday bal markaa iyada halkana arrin kale aynooguba sugan oo xaggii salaamta ahoo dee ruux imaka ruux ka maqan hadduu yidhaaha igu salaamo ama assalaamu calaykum dhaho salaam uba diro mashruuciyadeedu waa wax jirta culimadna laakiin halkan waxay yidhahaan ruuxii rasuulka ah khaasatan dee ammaan oo kale ka dhigaan hadduu islaazimiyu idhaha waayo waan kaa gaadhsiinaya waa ammaano uu qaaday oo inuu gaadhsiiyaa laazim bay ku noqonaysaa waatay idhaahaan arrin kalena way jirto halkan culimmadu ay idhaahaan oo ruuxii lasoo salaamta lasoo gaadhsiiyey radintii waajib bay ku tahay weliba cala alfawr radintii waajib bay ku noqonaysaa cala alfawrba oo imaka caaisha sanayen sheeg markii rasuulka ilaahay yidhi jibriil baa ku salaamaya waatan way qaaday wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu xadiid baa jiray marka la eega xadiid kale oo khadiijo fadligeeda oo tan kaba sarrayso inuu jibriil salaam soo gaadhsiiyey min rabbiha ay tidhi dee jibriilna isna waa salaamayay rasuulka ilaahay baa gaadhsiiyey oo dee jibriil baa ku yihi waa tan khadiija ku imanayso weel bay wadaaye saa iga gaa salaamtaa gaadhsii markaasaa muxuu yihi isagu de ay caaisha tihi khadiija ay tihi de ilaahay linay salaam saasoo kale laguma celinaya in allah huwa salaam waminhu salaam markaasay tihi wacalayka wacalaa jibriil asalaam markaas taas oo kale bal markaa horta waa mid laakiin arrin baa jirta oo ruux hadduu ruux kale salaamtii kaa soo gaadhsiiyo culimmadu waxa ay leeyihiin kan sidayna waa la salaamayaa kan siday iyo kii uu kaba keenayba xadiid baa yimi kolley nasaa-iyo iyadoo min aabihii rasuulka ilaahi salaam ka soo gaadhsiiyo wacalayka wacalaa abika salaam yidhi laakiin xadiidka caaisha maxay noo tusaysaa may rasuulka ilaahay salaamtii kumay darin inaanay laazim ahayn ruuxan mubaliqa ah salaamtiisaasi dee kolley salaam kalaa la kulmay inaanay laazim ahayn laakiin bal adabka dhami waxa weeyaan ruuxan sidayna in la salaamo iyo isagao wacalayka wacalayhi salaam taa laba yidhaaho xdثna mdr qال xdثna روح بن عباdة qال xdثna bstam qال samعtu معaaوiyaة بن qرة qال qاla lii abي sanadkiisuna waa صaxiiص xaafido yidhaaho fatxubaariye معaaوiya yidhi aabahay baa igu yihi qura yaa bunaya inankaygiyo إidaa mara bika rajul hadduu ku soo maro faqala yidhi aلsalaamu عalayكum falaa taqul ha odhanin وعalayka وعalayka un ha odhanin taas weeye oo taas kaanaka takusu bidalika adoo isaga ku khaas yeelaya isaguba asalaamu calaykum buu yihi radintii ahayd xayun biaxsana minha ruduha dee inimo dhamo markaas adiga adigan ifraadiya isagoo jamciyey haddaba kaanaka takusu bidalika waxdow fainahu laysa waaid waxdow keligii maha ruuxu malaaig baaba laba socotaa qariinadiisii baa la socota walakin qul waxaa tidhaha asalaamu calaykum dee radintuna lafdigii jawaabta way noqon kartaa lafdigii mee bilowga oo asalaamu calaykum hadduu ruuxu aلsalaamu عalaykum un kuba celiyo way noqonaysaa radintiina way noqonaysaaye bal ku dhe laakiin wuxuu leeyahay ifraadinin waa lala socdaa malaaig baaba jirta aلsalaamu عalaykum dhe ama وaعalaykum الsalaam leh oo markaa iبnu daqiiq اcid baa yidhi hadduu marka hore siqaة اljamci ruuxani ku bilaabay oo uu ku yihi aلsalaamu عalaykum وraxmat الlahi xagga marka la eego celinta siqat lifraad kuma filaanayso waayo ilaahay wuxuu hi faxayu biaxsana minha aw ruduha ti un celiya haddii iyadoo asalaamu calaykum lagu yidhi ad tidhaha asalaamu calayka ad tidhahid ama calayka asalaam ad tidhahid maad dhammayn weeyo isagii baa kaa badan oo miligii maad gaadhin waa si mudaqilcid yidhaayo macanaa miligii radinteedii lamaad iman iskabadaa wax ka fiicanood laba timaadee markaa taas oo kale jamci bu ku leeyahy باب لما لا يرد السلام الله سبحانه وتعالى على العالم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعطنا ولا تحرمنا وأثرنا